asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaado kusoo dhowaada warka fiidnimo waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah konton neef oo geelah ayaa xalal lagu kala dhacay gobolka mudug faadmo qaasim dayib ayaa laga saaray liiska guddiga anshaxa ee doorashada soomaaliya dowladda ingiriisku waxay saldhig ciidan ka samaysanaysaa koonfur galbeed ee soomaaliya sacuudiguna wuxuu taageeray xayiraadda uu donald trump ku soo rogay waddammada muslimiinta qaar cilladda internetka ee shalay ka jirtay soomaaliyana waxaa la sheegay in ay sii socon doonto toddobaadyo kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaargarooba warkii oo dhan mar kale kulanti wacan dhegaystayaal warkii oo fidsan konton neef oo geelah ayaa waxaa xalay lagu kala dhacay gobolka mudug ee soomaaliya waxaana lagu soo warramayaa in halkaasi ay ku kala dhaceen beelo wadadega deegaanadaasi warbixin arrinkani ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna nuuraddiin imaanaya deegaanka qaydare ee gobolka mudug ayaa sheegaya in halkaasi xalay lagu kala dhacaya konton neef oo geel ah sidoo kalena lagu dhaawacay laba qof oo ahaa mulkiilayaashii xoolaha lahaa waxa uu sheegay in laba beelood oo wadadega deegaankaasi ay xiisadda u dhexayso islamarkaana sababtay in xoolaha hadda la kala dhaco deegaanada hoos yimaada qaydara ayaa waxa ay ka taagan yihiin muddooyinkii ugu dambeeyey xiisado dagaal u dhexeeya laba beelood kuwaasoo isku haysta dhul ku yaalla halkaasi dadka deegaanka ayaa sheegaya in hadda ay jirto cabsi isku dhac dhex marta labada dhinac ee xoolaha kala dhacay taasoo saameyn taban ku yeelanaysa dadka ay abaaraha saameeyeen ee degan deegaankaasi
faadmo qaasim dayib oo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in laga saaray liiska guddiga anshaxa ee doorashada soomaaliya iyadoo horey loogu daray uuna ku daray guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari warbixin arrinkani ku saabsanna waxaa inoo haysa waryahayaga samsom axmed
faadumo qaasim dayib oo ka mid ah guddiga dhowaan u magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegtay in laga saaray liiska guddigaasi islamarkaana hadda aysan ogeyn sababta keentay in laga saaro liiskaasi faadumo qaasim dayib ayaa ku jirtay liiska guddiga anshaxa iyo asluub wanaagga ee doorashada madaxweynaha dalka soomaaliya dhowaan ayay warbaahinta waxa ay u sheegtay in ay wax badan qaban doonto maadaama ay ku jirto liiska anshax iyo asluubta guddigaasi uu magacaabay ma jiro wax war oo rasmi ah oo ka soo baxay guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya oo caddaynaya in faadmo laga saaray liiskaasi faadumo qaasim dayib ayaa horey u sheegtay inay u taagan tahay qabashada xilka madaxweynenimada dalka soomaaliya inkastoo markii dambe ay sheegtay inay iscadsishay
dowladda ingiriiska ayaa waxay saldhig ciidan ka samaysanaysaa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana la sheegay in halkaasi ay ka samayn doonto howlgallo waaweyn warbixin arrinkani ku saabsan waxaa inoo haysa waryahana kale ee samsam cabdulaahi
dowladda ingiriiska ayaa waxa ay saldhigyo ciidan ka dhisaysaa deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed maamulkaas maxamed xasan fiqi ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed iyo safaaradda ingiriiska ee muqdisho ay isku afgarteen dhismaha lab oo lagu tababarayo ciidanka maamulka sidoo kale fiqi waxa uu sheegay inay dowladda ingiriiska ay ka caawinayso maamulkaasi labaynta ciidanka lagu tababarayo laba xero ciid ee ay ballanqaaday dowladda ingiriiska inay dhis iyaguna howlgallo samayn doonaan wasiirka beeraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in maamulkaasi iyo safaaradaha safaaradaha ay afar cisho ka hor ay ka wada hadleen saldhigyadaasi sidoo kalena maanta ay doonayaan in ay bilaabaan fulinta howshaas dowladda sacuudigana waxa ay taageeraysaa xayiraadda socdaalka ee donald trump uu ku soo rogay waddamada qaar ee muslimiinta oo gaaraya ilaa iyo toddoba dal war arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya waryaheena luqmaan wasiirka shidaalka ee sacuudi carabiya ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in boqortooyada sacuudi carabiya ay si dhow ula shaqayn doonto maamulka cusub ee maraykanka wuxuuna donald trump ku aaminay taageeridda uu u muujiyey isticmaalka gaaska dabiiciga ah ee dhulka laga soo saaro khaalid alfalaahi ayaa b b c da u sheegay in aysan xaqiiqo ku salaysnayn siyaasadii barack obama ay ahayd in la isu dheelitiro isticmaalka shidaalka dhulka laga soo saaro iyo tamarta la cusboonaysiin karo ee laga dhaliyo waxyaabo ay ka mid yihiin cadceedda iyo hawada barack obama ayaa horay u sheegay in tamarta la cusboonaysiin karo ay sare u qaadi doonto dhaqaalaha maraykanka iyo kan sacuudi carabiya khaalid ayaa dhanka kale difaacay xayiraadii socdaalka ee donald trump isagoo oo sheegay in dal walba uu xaq u leeyahay ciribtirka halista ah ee dadkiisa haysta wasiirka wuxuu sheegay in uu ku kalsoon yahay in labada dal oo wada jira ay ka hortagi karaan caqabadaha gobolka iyo kuwa caalamka
dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in faragelin lagu hayo doorashada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa uu maanta qabtay shir jaraa-id wuxuuna ka hadlay arrinkaasi warbixin arrinkaasi ku saabsan oo faah-faahsan waxaa inoo haya wariyaheena cabdiqaadir xuseen khayrow
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dowladaha dariska la ah soomaaliya ay faragelin ku hayaan doorashada soomaaliya waxa uu sheegay in ay jiraan culeysyo fara badan oo lagu hayo doorashada soomaaliya maadaama ay soo dhowdahay doorashada madaxweynaha soomaaliya dowladaha dariska la-ah soomaaliya ayuu ugu baaqay in ay faraha kala baxaan doorashada si shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ugu madax banaanaadaan dalkooda dhanka kale cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddiisa sababta ay dalka u gaarsiin weyday doorasho qof iyo cod ah in ay tahay xasilooni darro siyaasadeed qaar ka mid ah dowladaha dariska la-ah soomaaliya ayaa inta badan waxaa lagu eedeeyaa in ay faragelin toos ah ay ku hayaan doorashada soomaaliya
waa mahadsan yahay waryaheena cabdilqaadir khayrow shirkadda internetka e c ayaa waxa ay ka warbixisay cillad internetka ah oo shalay saacado kooban ka jirtay qaaradda afrika iise oo laga leeyahay jasiiradda madagasar ayaa waxa ay sheegtay inay shalay ay dhacday cilladaasi inta badan ay ka jirto bariga koonfurta iyo bartamaha afrika waxay warbixintani ku sheegtay inay jugaartay fiilada keenta internetka fiber optiga ee dhex mara badda hoostiisa waxa uuna lumiyey xawaaro dhan labo dhibic lixdan m oo awoodda internetka ah waxaana ay arrintaasi keentay in shaqaalaha ay habeen iyo maalinba ka shaqeeyaan xalinta mushkiladdaas shirkadani iisii wadamada internetka ay siiso waxaa ka mid ah south africa mosambique tanzania kenya soomaaliya jabuuti iyo suudaan waxaana si siman dhammaantood shalay ay uga jartay internetka oo ay ciladu soo wajahday wadamada kale ee internetka ay siiso waxaa ka mid ah shirikadaasi botswana burundi central waa jamhuuriyadda central of africa the democratic republic of congo jad ethoobia lesotho malawi iyo ruwanda iyo sidoo kale uganda shirkadda ayaa sheegtay in inkasta oo ay qayb ahaan ay soo celisay internetka haddana ay toddobaadyo qaadan karto xalinta ciladaasi soo wajahday fiilada internetka keenta ee hoos marta badda hoostiisa ciladan waa markii ugu horeysay tan iyo labada kun iyo lixdii markii adeega internetka ee fiber optic ay gashay jasiiradaasi bilowdan ah inay u qaybso afrikada waxayna markaasi taageero labaatan milyan oo doolarka maraykanka ka heshay bangiga adduunka saddex dhallinyaro ah oo ka mid ah shan qof oo muddo lix casho ah ka hor ay gaari kala degeen islamic state ama daacish ama khilaafada islaamka garabkiisa soomaaliya oo hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin oo ku sugan buuralayda degmada qandala ayaa galankii dambe ee xalay waxa ay madaxyadooda soo dhigeen tuulada karin oo konton iyo saddex kilomitir u jirta degmada qandala dhinaca kale waxaa weli lala-yahay laba nin oo da ahaan la sheegay inay rag waaweyn ahaayeen oo ka mid ah dadkaasi la afduubtay puntland waxa ay sheegaysaa in ay dadaal ugu jirto sidii ay usoo ogaan lahayd arrinta dhabta ah wararka kale ee dibadda idihinana waxaa ka mid ah dowladda usri waa dowladda usriya ayaa waxa ay mamnuucday in dhashareerka haweenku xirtaan waxaa la sheegay in indhashareerka laga mamnuucay haweenka inay wejigooda ku qariyaan isla markaana ay la soo aadaan xarumaha maxkamadaha iskoolada iyo goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan wadamo badan oo galbeed oo reer galbeedka ah ayaa waxa ay dagaal kula jiraan sidii ay u mamnuuci lahaayeen ama u joojin lahaayeen indhashareerka dhegaystayaal warkii radio cadaado aad fiidnimadan ka dhagaysanayseen mowjada sideed sideed dhibic shan megahertis intaas ayuu noogu dhan yahay caawa warka aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba intaan dib dambe ugu kulmi doono waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan idinku wareejinayaa farsamada iyo nuuraddiin nadka